faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta adaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareen
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir casmaan mahad hees redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar cabdulah warsamarable radio cadaado dhuusamareeb
habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada caawa idiin haynana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha maamulka somalilan oo si heersaraha loogu soo dhoweeyey abudubey madaxweyne siciid cabdulaahi deni oo degniin adag u diray dadka tacadiyada u geysta haweenka ciidamada maamulka somalilan oo soo qabtay waxyaabaha ammaanka dooriy ciidamada maamulka puntland oo howlgallo ka wada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari dowladda maraykanka oo soo faragelinaysa muranka badda soomaaliya iyo kenya dowladda federaalk soomaaliya oo ka hadashay mashquulka ka taagan wadooyinka magaalada muqdisho somalilan oo dhaqdhaqaaqyo ciidana ka bilowday gobolka sanaaga gaadiidka xamuulka ah ee wadooyinka isku xiriiriya beledweyne iyo jowhar oo dhibaatooyin kala kulma wadooyinkaasi burcad badeed soomaali ah oo weerar ku qaaday markab xamuula kulan ay isugu yimaadeen culimaadudiinka ku dhaqan deegaanada maamulka jubbaland oo warmurtiyada laga soo saaray guddiga doorashooyinka qaranka oo kulamo kula yeeshay magaalada dhuusamareeb sheekh maxamed shaakir cali xasan rahan xaram case oo la sheegay in ay ido badan ku dileen dalka kenya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu waaweyn warka habeene raadiyaha cadada u diyaar garooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wacanoo wanaagsan waa habeennimo sabdi ah axad ay soo gelayso taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaalka maarso sannada labada kun toban iyo sagaalka caaway waxaa noo waramaya xasan axmed maxamed
mahadsanid cumar bismillaahi raxmaan raxiim iyo habe wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo oo intaasi ka faahfaahsan booliska dowladda maraykanka ayaa soo bandhigaya magaca nin soomaali ahaa oo lagu dilay gudaha wadankaasi waxaa qodobka warkaas soo koobaya cumar axmed raan cumar saxeefa oo warkaas soo saaray booliska magaalada rochester ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxa ay sheegeen in meydka nin soomaali ah ee dhowaan laga helay waddo ku taalla magaaladaasi kaasi oo lagu magacaabi jiray garaada xasan roble oo sideed iyo labaatan jira saraakiisha waxa ay sheegeen in meydka ninkaasi talaadadii lasoo dhaafay laga helay koonfur bari ee magaalada rochester iyadoo ay ku yaaleen dhaawacyo rasaaseed saraakiishu waxa ay kaloo xaqiijiyeen in uu socdo baaritaanka iyadoo dilkaasina loo arkay mid ay dambiilayaal geysteen inkastoo aan weli dada loo soo xirin dhinaca kale booliska maraykanka waxa ay ku raad joogaan ciddii dishay haweenay soomaali ah oo iyadana lagu dilay gobolka californiya tuhunka ugu weyn ayay boolisku sheegeen inay ka qabaan saygeeda oo baxsad ah islamarkaana ay boolisku ku raad joogaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cumar axmed raxim cumar saxiifa dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay mashquul aad u weyn oo ka tahan waddooyinka ugu waaweyn magaalada caasimada ee muqdisho cabdifataax cabdullah dhowr ayaa soo koobaya warkaani taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa shaaciyey in takada muqdisho ay shaqayn doonto habeen iyo maalin si loo yareeyo mashquulka ka taagan wadooyinka muqdisho taliyaha ayaa sheegay in ay maalmihii ugu dambeeyey ay wadeen dadaallo habeenkii lagu xaqiijinayo ammaanka muqdisho gaar ahaan takada si loo yareeyo in maalintii gaadiidka waaweyn ay xidhaan wadooyinka muqdisho waxa uu sheegay in la xaqiijiyey in takada loo dhammaystiray dhammaan waxyaabihii u sahli lahaa inay shaqayso habeenkii islamarkaana loo diyaariyey ciidamo gaar u ah arrintaasi oo ka shaqayn doona dekadda muqdisho waxaa hore loo go'aamiyey dekeddu inay shaqayso habeen iyo maalin waxaan u soo noqonnay maanta inaanu arrintaa xoojinno si sixmadu magaalada uga yaraato in dekeddan ay furnaato habeenkii oo dhan ay furnaato laga shaqeeyo annaguna aanu diyaarinno in allaale ciidamadii sugi lahaa amniga ama ha noqoto dekedda dhexdeeda ha noqoto ama dekedda ilaahay goobaha ganacsiga codkaasi warbixintii cabdifataax cabdullah dhowr noo soo koobay halkaa warkaas aad ka dhegeysan horaadiyo haadaada ugu dambeyn ku-xigeenka gobolka godo maxamed isaaq isaqaadi alqaadi ayaa ka hadlay arrimo waa amaro ay ku soo rogeen maamulka gobolka godo isagoona sheegay in la xaliyay khilaafkii ka taagnaa maamulka degmada baarlere ee gobolka godo yaxya cabdirasaaq soof ayaa warkaasi baarlere nooga soo diray gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado maxamed xuseen isaaq alqaadi ayaa ka hadlay oo amiir ay soo saareen maamulka gobolka gado isagoo oo sheegay in la xaliyey khilaafkii maamul ee ka jiray degmada baardheere
waxaan rabaa inaan ka hadlo haddii ilaahay idmo oo aan ku baraarujiyo ummadda soomaaliyeed ee ku nool dhistrigan baardheere shalay waxaanu qabanay khudbado kala duwan oo aan ka bixinay faqaaraha ama bannaanka ee degmada baardheere bartamaheeda amaradaas oo ku saabsanaa nabadgelyada iyo maamulka suuban ee degmada loogu dhawaaqay kadib wakhti dheer oo uu ku sugnaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan oo lagu saxayay khilaafaadkii ka jiray dhanka maamulka oo lagu soo gebagabeeyey xibno maamulka ka mid ahna lagu bedelay maamulka la isku shaandheeyey rag cusubna lagu soo biiriyey waxyaabo badan oo bulshada qayba ka mida ay ku kala duwanaayeen oo oo ay dhaliilayaan laga heshiiyey kadib khilaafaadkii asaga ahaa waxaa ka faa'iidaystay gacmo fara badan oo siyaasadeed iyo kuwa cadowga uu ku leeyahay intaba ayaa ka faa'iidaysto soo dhexgalay nabadgelyo darro ayaa timid sidaa darteed shalay waxaan halkaa ugu dhawaaqnay in guud ahaan wixii hadda ka bilowdo aan loo dulqaadan doonin cid kasta oo nabadgeli la'aan ku soo kordhinaysa degmada baardheere iyo nidaamka ee ka jira cid ma aragtay dhibaataynayso nabadda iyo dowladnimada midna aan loo dulqaadan karin waxaan kaloo bulshada soomaaliyeed aan ku wargelinaynaa oo shalayna aan ka sheegnay bannaanka hubka sharci darrada ah ee degmada lagu wato ugu yar bastooladaha iyo ma aragtay xab kastoo ay yihiin ama aakow ha noqdeeno dhammaan ciddii hub loo sharciyeeyey sidato in ay la soo xiriiraan maamulka xafiiska iska soo xaadiriyaan maxamed xuseen isaaq alqaadi ayaa sidoo kale sheegay in bandow ay ku soo rogeen magaalada baardheere xilliyada habeenkii ah laga bilaabo sideedda fiidnimo
ay guud ahaan ay ay ku jirto xaalad emergency la gelinayo xaaladaas oo loogu talagalay in amniga lagu xaqiijiyo laga bilaabo salaada cishaha markii laga soo baxo magaalada waa bandow xiliyadaas aan sheegnay kadib ciddii lagu arko iyadoo magaalo dhex marayso cadowga la raadinayo oo amnigiisa amni darrada ka shaqaynaya dowladda iyo ciidamada inay qabtaan loogu talagalay ayuu noqonayaa codkaasi wuxuu damey warbixintii yaxyaa dhirsook soofi aan uga soo diray magaalada baar dheere ee xarunta gobolka waa gobolka gudo warka habeene raadiyo xadaado ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal wararka aan ka helayna magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga puntland ayaa sheegaya in halkaas uu ka socdo howlgallo lagu sameynayo ciidamada ammaanka puntland ee boosaaso kadib shalay halkaasi lagu dilay nabadoon caanka ah deegaanada maamulka puntland ciidamadan ayaa howlgalkaasi ka wada xaafada ka tirsan boosaaso islamarkaana waxa ay kusoo qabteen dad aad u badan dhalinyaro ah kuwaas oo laga shakiya fale ama darro ay ka geystaan gudaha magaalada boosaaso iyo xarunta ganacsiga puntland dadka lasoo qabtay howlgalkaasi ka socda boosaaso ayaa waxaa la sheegay in la geeyey xabsiga ku yaala halkaasi waxaana baaritaana ku wada ciidanka ammaanka magaalada boosaaso shili ayay ahayd markii ninku hubaysnaa bastoolada uu masaajida mubaarak ee ku yaala xaafadda halaanta hawada ee magaalada boosaaso uu ku dhex dilay nabadoon caanka ahaa deegaanada maamulka puntland kaasoo lagu magacaabi jiray suldaan bashiir muuse kante madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dine ayaa laamaha ammaanka boosaaso ku amray in gacanta ay kusoo dhagaan raggii ka dambeeyey dalkaasi ka oo shalay loo geystay suldaan bashiir kante muddooyinka u dambeeyey waxaa magaalada boosaaso iyo xarunta gobolka bari kusoo badanayay dalalka qorshaysan oo ay geysanayaan ragga hubaysan oo ragga ku hubaysan bastooladaha madaxweynaha maamulka somaliland muuse bixi cabdi ayaa waxa uu u duray dalka soo taga ee maradka carabta waxaa soo koobaya maxamed aadan karama
madaxweynaha somalilan mudane muuse bixi cabdi wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta safar shaqo waxay ugu ambabaxeen dalka suutaga imaaraadka carabta oo ay martiqad rasmi ah ay ka heleen isagoona diyaarad qaas ah ay u soo direen madaxweynaha ayaa waxaa safarkiisa ku helinayay xubno ka tirsan maamulkiisa oona dalka imaaraadka carabta ugu ambabaxeen martiqad rasmi ah ay ka heleen dowladda iskutaga imaaraadka carabta waxa uuna safarkooda qaadanayaa muddo maalmo ah afhayeenka madaxweynaha somalilan mudane maxamuud warsame jaamac ayaa warbaahinta uga warbixiyey ujeeddada uu salka ku hayo safarka madaxweynahay wafdiga uu hogaaminayo ugu ambabaxeen dalka iskutaga imaaraadka carabta waxaana safarka madaxweynaha salka ku haya xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya wadamada imaaraadka carabta iyo somalilan oo wadaaga xiriir siyaasadeed iyo mid ganacsi islamarkaana ay ka dhexayso howlo horumarineed oo aad u waaweyni waxaana uu dardangeli doonaa xiriirka labada dal safarka madaxweyne muuse biixi cabdi ugu ambabaxay dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa ah kii labaad ee uu dalkaasi ku tago tan iyo intii xulka uu qabtay
halkaa warkaas aad ka dhagaysanaysaan waraadiyaha cadaadow efmta siddeetan iyo siddeed dhibashan megahertsa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa la magacaabay kadib warqad ka soo baxda xafiiska madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen warkaasi war kaloo la xiriira howlgal ciidamada xoogga dalka ay ka sameeyeen gobolka shabeellaha hoose waxaa magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose nooga soo diray muuse cismaan cusmaan oo ka tirsan raadiyaha cadaado ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgal ammaanka lagu xaqiijinayo ka sameeyey qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose howlgalkaas ayaa ujeedka laga leeyahay waxa uu yahay sidii loo sugi lahaa ammaanka deegaano shalay al-shabaab ay ku soo qaadeen weerarkaas oo ah buulamareer islamarkaana ka tirsan gobolka shabeellaha hoose dagaalka al-shabaab ay ku qaadeen halkaasi ayaa la isku adeegsado kunoocadiisa kala duwan inkastoo uu jiro khasaare isugu jira dhimashaydaba iyo haddana waxaan la xaqiijin karin khasaaraha heerka uu gaarsiisan yahay sidoo kale wararka waxay sheegayaan in ciidamada inta badan howlgalka inta uu socday ay kusoo qabqabteen dad u badan dhalinyaro kuwaas oo lala xiriirinayo kamid ahaanshaha al-shabaab iyadoo marka hadda uu socdo baaritaano kala duwan oo ciidamada dowladda halkaa ay ka wadaan waxa ay saraakiishu ay sheegeen in ciddii markaasi ku cadaataa dembiga in markaa loo gudbin doono xarunta si ay dhili muqdisho halka kuwa kale ee dembi lagu waayena ay la sii hedeen doono sida saraakiishu ay inoo sheegeen dhinac kale haddaynu fiirino wararka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa gudoomiye cusub usoo magacaabay gobolkani shabeellaha hoose kaas oo lagu magacaabo ibraahim aadan najax oo horey ahaa gudoomiyihii degmada gobolka shabeellaha hoose wareed ka soo baxday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa waxaa ibraahim aadan najax loogu magacaabay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose muuse cabdaas cusmaan radio cadaado shabeellaha hoose muuse cabaas cusmaan wariyaha raad iyo xadaado ee gobolka shabeelle hoose aad ayuu mahadsan yahay alkawarkaasi aad ka dhagaysanaysaan raad iyo xadaado fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertz maamulka puntland ayaa gacanta ku soo dhago adoonyo loo adeegsan jira tahriibinta oo laga tariyo dadka deegaanada maamulka puntland cumar axmed raac cumar saxiifa warsoosaarehan caawa ayaa soo koobaya warbixinta warkaan sida aan wararka ku helayno ciidamada badda maamulka puntland ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano b m b f ayaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ku qabtay doonyo la sheegay in ahaayeen kuwa dadka tahriibiya ciidamada ayaa howlgal ay ka sameeyeen xeebaha ku teedsan magaalada boosaaso waxa ay ku soo qabteen ilaa iyo sideed doomood kuwaasi oo laba ka mid ah ay ahaayeen nuuca waaweyn saraakiisha ciidamada badda ee maamulka puntland ayaa waxa ay sheegeen in doonyahan loo adeegsan jiray in lagu tahriibiyo dadka dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska maamulka puntland jenaraal muxiidiin axmed muuse oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu soo bandhigay doonyahan ay ciidamada badda maamulka puntland soo qabteen ayaa sheegay in qorshahan uu qayb ka yahay mid looga hortegayo tahriibka sharci darrada ah maamulka puntland ayaa horay deegaanadeeda oga mamnuucday in dadka laga tahriibiyo iyadoona magaalada boosaaso dhowr jeer ciidamada maamulkaasi howlgallo ay ka sameeyeen ay ku soo qabteen doonyaha dadka lagu tahriibiyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cumar axmed raac cumar saxiifa warbixinta warkaas noo soo koobi halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waraadiyo haadaado ciidanka booliska maamulka somalilan ay howlgallo ay sameeyeen degmada togwajaale kusoo qabtay waxyaabaha ammaanka dooriyo iyo sidoo kale dadkay watay taliyaha ciidanka booliska degmada wajaale ayaa sheegay in howlgallo ay sameeyeen inay soo qabteen xariish waa xariish aad u fara badan oo si shicdarro ah magaalada lagu soo geliyay wuxuuna ku tilmaamay in la qabtay ragga iyo saddex waa gaari iyo saddex nin oo kale ay watay gudoomiyaha degmada togwa jaale aadan muuse ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyey lagu daba jira raggan la qabtay islamarkaana dhowaan maxkamad la horkeeni doona si lagu sameeyo baaritaan ku saabsan falkaasi gudoomiyaha ayaa xusay in la doonayo in ma- ammaanka degmadaasi aada loo adkeeyo
waxaan fariin u dirayaa shacbi weynaha degan degmada wajaale inay la shaqeeyaan waxa weeye ciidanka biliiska waxaan u mahad celinayaa ugu horeyn ciidanka biliiska ugu horeeya taliyaha saldhigga iyo ciidankiisa aad iyo aad baan run ahaantii ugu mahad celinaynaa ee say ula dagaalamayaan waxyaalaha mukhaadaraadka kow ay ka tahay xashiishadda khamriga intaba waxaa la doonayaa in nabadgelyada lagu khalkhalgeliyo Een, sidaa uu sheegay gaadiidka lagu soo qaaday waa gaadiidkii ugu yaryaraa waxa weeye waa bajaajka wey waxa weeye kolba gaadi- gaadiidba gaadiidka uu muxuu ahaa ka sii yaryahay ayaa la doonayaa in la adeegsado fariina waxaan u diraynaa haddaanu nahay maamulkii wajaale hadday tahay bajaajyada hadday tahay gaali ximaarada kaariyoonayaasha intaba waxa weeye waa la adeegsan karaa habeen iyo maalin waxa weeyaan heegan bay ugu jiraan nabadgelyada iyo ciddii nabadgelyada doonaysa inay khalkhaliso ee waxyaalaha mukhaadaraadka ah sida say gacanta ugu soo dhigi lahaayeen Een, waxa weeye halka warkaas aad ka dhagaysanaysaan waraadiyo xadaado fmta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertsa wargeeska daa'ista afrika ee kasoo baxa dalka kenya ayaa qoray in maamulka madaxweynaha donald trump dhowaan uu soo fargelin doono muranka badda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya dowladda mareykanka ayaa qorsheynaysa inay saameyn ay ku yeelato xisada labada dal kahor inta maxkamadda caalamiga i c g aysan shaacin cidda sida rasmiga ah ugu guulaystay muranka badda ee soomaaliya iyo kenya sida uu qoray wargeeska wakaalada wararka ee mareykanka ayaa ka walaacsan xaaladda ay ku sugan tahay soomaaliya iyo tagada ay siiso soomaaliya sidaas daraaddeed soomaaliya ayaa macquul tahay inay ku qanacdo in lala yeesho wadahadal dowladda mareykanka iyo ay hormuud ay ka tahay arrintaasi muranka kenya soomaaliya ee xadka badda waxau haatan socdaa oo ku dhowaad toban sano wuxuuna ku saabsan yahay sida loo cabirayo xadka badweynta hindiya ee labada dhinac soomaaliya waxay doonaysaa in cabirka xadka badda si toos ah loo dhiriyo xadka dhulka halka kenyana ay doonayso in la weeciyo baaxadda ay ku fadhida badda lagu muransan yahay ayaa waxay gaaraysaa ilaa boqol kun oo kilomitr isku wareega guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maanta magaalada dhuusamareeb iyo xarunta galmudug shir kula yeeshay madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan cumar axmed raac cumar saxiife ayaa soo koobaya warbixinta warkaani xalimo ismaaciil ibraahim xalimo yarey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa kulamo magaalada dhuusamareeb kula qaadatay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug mas-uuliyiinta ay kulanka la qaadatay ayaa waxaa ka mid ah madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka galmudug mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaa sheegay inay diyaar u yihiin la shaqaynta guddiga doorashooyinka qaranka waxayna ku taliyeen in la derdergeliyo arrimaha la xiriira doorashooyinka qaranka
warka habeen raadiyaha hadaado ayaad dhegaysanaysaan puntland isku yimid culamaudiinka ku dhaqan maamulka jubbaland ayaa warmartiyeed laga soo saaray wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta ee jubbaland ayaa kulan xogwareysi ah la qaadatay qaar ka mid a culamaudiinka ku dhaqan deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo iyo xarunta gobolka jubbada hoose inta uu socda kulankan ayaa lagu hadlay sidai culamaudiinka iyo wasaaradda isaga kaashan lahaayeen wacyigelinta la xiriirta arrimaha diinta iyo macaasha xajka qaar ka mid a culamadiinka kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa bogaadiyey dalada sinagalka ah ee wada wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta ee maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta jubbaland maxamed sheekh yuusuf cumar oo kulanka hadal dheer ka jeediyey ayaa sheegay inay si dhow wada shaqeyn doonaan wasaaradda iyo culamadiinka maamulka jubbaland halkaa warkaasi aad ka dhegeysanaysaa waraadiyo hadaado fmta sideetan iyo sideed dhibic shan magaartisa markaana war ka duwan waxaasoo dhan berlin lagu magacaabo julius ee kenyajan oo degan degmada kaliyatan oo siddeetan kilomitir dhanka fureed kaga toosan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay in haram cas uu soo weeraray xero ay ku jiraan ido uu lahaa halkaasina ay ku dileen kuna cuneen shan iyo toban neef oo ida ah milkiilaha ayaa wuxuu sheegay inuu qorsheynayay inuu iska iibiyo idahaasi sidoo uu iibsado sac caano badan uu ka maali karo dhinaca kale sargaalka hay-adaha u adeega duurjoogta ee dalkaasi una qaabilsan aasaasiga danyeel uu keenaya ayaa wuxuu kula taliyay beeraleyda inay xayndaab xoogan oo silig adag leh u dhistaan meelaha ay xoolaha ay ku hoydaan oo maradiga u badan agaasimaha hay-adda duurjoogta ee gobolkaasi luyajen ninka lagu magacaabo nakotiran ayaa waxa uu sheegay inay kordhayaan coladaha u dhexeeya dadka duurjoogta ah taasina ay tahay mushkilad aada u weynaa guud ahaan iyo gabdhaha madhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabanaya warka habeenimo ee korrogal celiska ah waxaa warka soo saaray cumar axmed rac cumar saxiifa anigoo xasana ayaa caawi idiin warramaya cidda warka u saga asagoo maqlaya kulala sawiranta waxay dib ugali karaan beejka internetka aan ku leenahay www radiocd com intaan warkana warka xiga dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu